alxamdu لlh rb العاalمين وslى اllه وslم وbaaرك عlى نبyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin
waxaan ku balansanayn inaan kitaabkan bilowno la yidhaahdo صaxiixu اlkalimi طayib dabcadaha qaar waxaa ku qoran lisheikh اliسlaam ibn taymiya korna waxa uu qoran moxamed naasir الdiin اlأlbani asalka kitaabka lisheikh اlislaam wey laakiin kelimada ama ciwaanka ah صaxiixu اlkalimi طayib waxaa iskale lilimaam alalbaniyi raximah اllah maxaa yeele asiga kitaabku wuxuu u kala saaray bayna asaxiix waadaciif axaadiidda daciifka buu meesha ka saaray axaadiidta saxiixada ee kitaabkaasi ku jirta ayuu ku jamciyay kitaabkan laakiin asalka taaliifka waxaa iskale shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah alkalimu ayib kitaabkan uu alifay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah sidaan ku arki doonno waa kitaab raqaa'iqa ku tacalluqa waxyaabaha quluubta jilciya adkaartu ay ka mid tahay waxyaabaha loo isticmaalo ama ilaahay subxaana wa tacaala lagu magangalo adkaartiis adkaaru sabaax adkaaru lmasaa jaanibkaas ayuu axaadiid u badan ayuu ku jamciyey sheikhu raximahullah waa kitaab mufiida waxaana kitaabkaa sharxay sharax waasica alimaam ibn اlqayim aljawsiya raximah اllah wuxuu u bixiyey alwaabil sayib fi اlkalimi اطayib sharaxaad u faa'iido badan wey oo waasica oo uu ku sharxayo kitaabkan qayimka shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah اllah haddaan wax yar tarjamadiisa ka tilmaamno shaykhulislaam macruuf wey waa haniyun can tacriif laakiin waa isxasuusinaynaa shaykhulislaam waxaa la yidhahdaa abulcabaas taqiyuddiin axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam alxaraani ibnu taymiya taymiyadu waa ayaydii wey taymiya ayaydiis ayaa la yidhaahdaa oo waa loo nisbeeyey ee magac magacyadiisa ka mid a ama yacni asigu magaciisa ma aha ibnu taymiya shaykhulislaam raximahullah waa caalim ka mid a culummada waaweyn ee aada iyo aadka mashhuurka uga ah bayna almuslimiin wuxuu wax ka bartay aabbihiis cabdilxaliim ibn cabdisalaam marka koowaad iyo awowgiis abulbarakaat ibnu taymiya shaykhulislaam awowgiis abulbarakaat waa cabdisalaam wuxuu ahaa caalim ka mida min culamaai alxanaabila culimmadii xanaabiladu ka mid ah waana caalimka iska leh kitaabka la yidhahdo muntaqa alakhbaar ee uu sharxay alimaamu shawkani raximah اllah fii nayli اlawtaar sharxiisa wuxuu ku magacaabay naylu lawtaar fii sharxi muntaqa alakhbaar naylulawtaarka wuxuu sharax u yahay kitaabkaasi muntaqa alakhbaar oo ku saabsan fii axaadiid alaxkaam ee uu iska leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya awowgii marka waa caalim aabbihiisna wuxuu ahaa caalim awowgiina wuxuu ahaa caalim gurigoodu wuxuu ahaa beytu cilmin guri cilmi iyo aqoon ku caanbaxay waxaa la sheegay shaykhulislaam raximahullah yaraantiisa markuu dugsiga qur-aanka dhiganayay in aada loola yaabay xifdigiisa iyo dakaagiisa yacni nin aada u xifdi badan ayuu ahaa markuu dugsiga qur-aanka dhiganayay waxaa tarjamadiisa lagu sheegay asagoo dugsi dhigta oo dugsiley ah inuu magaalada dimashqi ku caanbaxay laguna bartay inuu yahay cunug yar oo xifdi badan oo wixii markaa loo sheegaba qabanaya caalim ka mid a culummada wakhtigiisii noolaa ayaa magaalada dimashqi yimid asigoo hore u maqli jiray inuu jiro wiil yar oo la yidhaaha axmed ibnu taymiya oo aada u xifdi badan markuu magaalada yimid ayuu yidhi wiilkaasi yaa yaqaana oo dhagahayga wax badan ku soo dhaceen wuxuu weydiinayaa nin meel dukaan jooga oo ganacsanaya ninkii baa wuxuu ku yidhi wiilka dugsiley waayo oo dugsi halkaa ku yaallu dhigtaa mar dhow halkan soo mari doonaa buu yidhi asoo ciyaalka dugsileydaa la socdo ee wax yar halkaan fadhiiso anaa ku tusaya meeshii buu fadhiistay ibnu taymiya oo ciyaalkii la socdaa yimid oo dugsigii u socda looxiisana wata wuxuu yidhi waa kaa wiilkii la tilmaamayay ama lagu sheegay axmed ibnu taymiya uu u yeedhay wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan kuu yeedhiyo axaadii wuxuu rabaa inuu xifdigiisa itixaamo axaadiidaas waxaan rabaa buu yidhi markaan kuu yeedhiyo inaad ka baxdo dhowr iyo toban xadiid u yeedhiyey marka oo u sheegay dhowr iyo tobanka xadiid markuu dhammeeyey uu yidhi akhri isla markii waa ku soo celiyey dhowr iyo tobanka xadiidba waa hal maruu sheegay markaasuu yidhi ku soo celi siduu ugu soo celiyeyna wuu ugu soo celiyey axaadiisii intii oo kaleo haddana u yeehay haddana sidiibu ugu soo celiyey kadib asaaniiddiibuu ugu rakibay uu yidhi axaadiitan asaaniiddooda ku xifdi markuu asaaniiddii sheegay isla markii macal asaaniidu haddana ku soo celiyey axaadiisii uu la tacajubay xifdigiisuu la yaabay waxaa la sheegay marka inuu yidhi wiilkan haddii ilaahay cumri siiyo cajaa'ibaa ka imaan doona hadduu ilaahay cumri siiyo sii noolaado wax lala yaabaa ka imaan doona wa ficlan siduu ninkaa sheegay u noqday waxaa la yaab leh sheikhu lislaam ibnu taymiya markuu shan iyo toban sano jira mufti buu ahaa waa ilmahu caruur wey laakiin caalim fatwooduu ahaa markuu shan iyo toban jir ahaa oo fatwada loo soo raadsado oo duruusta akhriyo wax tadriisiya aqoontiisana lala yaabo markuu shan iyo toban jir ahaa labaatan sano markuu jiray mu'alafaad badanuu lahaa kitaabbuu lahaa marka yaraantii buu wax ku bartay aabbihiisna waa ka aqoon badnaa awowgiisna waa ka aqoon badnaa labadaba wuxuu yidhi adahabi raximah ullah shaykhu lislaam ibnu taymiya aabbihiis cabdulxaliim mashhuur ma ahayn buu yidhi maxaa yeelay wuxuu noqday xidig dhacay bayna ashamsi waalqamar waa najmun bayna ashamsi waalqamar hadduu xidig dhaco qorax iyo dayax inta u dhaxaysa ma loo jeedaya xidigaasina soo qarsoomaya waa qarsoomaya yacnii awowgiina aabbaha waa ka aqoon badnaa wiilkana aabbaha waa ka aqoon badnaa labada dhinaca waxaa ka maray marka laba ka aqoon badan midna waa qorax oo kale xaggii aqoonta midna waa dayax oo kale asigana waa xidig qoraxdiiyo ula jeedaa addahabi raximahullah waa shaykhulislaam ibnu taymiya ilaan qoraxda iyo dayaxa qoraxda iftiin badan dayaxa wuxuu ula jeedaa awowgii abulbarakaat cabdisalaam laakiin labadoodaba waana ka aqoon badnaa waana ka shuhro badnaa alcaqiidat alwaasitiya oo mu'alafaadkiisa ka mid ah ma kitaabka macruufka ah iyo alcaqiida ama alfatwa alxamawiya labada kitaab waqti aada u kooban ayuu mid walba ku alifay mid wuxuu qoray bayna duhri waalcasr bacda duhur buu u fadhiistay casirkii intaan la gaarina waa dhammeeyey kitaabka kan kalena bacda alcasri buu u fadhiistay ilaa maqribka haddana meeqa bilood ay qaataan markii la diraasaynayo dhowr biloodan ay qaataan soo maha alcaqiida alwaasitiya markii la dhiganayo bilaa lagu dhigtaa asigana muxuu ku alifay dohri casr inta udhaxaysa xamawiyadana waa ka sii weyn yahay waasitiyada waana ka dhib badan yahay waa ka adag yahay wuxuuna alifay bayna alcasri waalmaqrib waa hal jalsa waa hal fadhi ayuu ku qoray kitaabadiisa qaar ka mida waxaa la yidhi ninkii ka codsaday oo yidhi waxaan rabaa inaad masaladaasi wax ka qorto asoo taagan ayuu qoraalka bilaabay ninkii oo taaganna waa u dhammaystiray kitaabkiina waa siiyeen mu'alafaadkiisuuna ka mid yahay yacnii ilaah u barakeeyey waqhtigiisa waxayna taa daliil u tahay cilmiga faraha badan ee uu ximbaarsanaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah nin aad u aqoon badan u ahaa almizi raximahullah oo ka mida ardadiisa wuxuu yidhi maa ra'aytu milah walaa ra'aa huwa mila nafsi ibnu taymiya oo kale weligay ma arag buu yidhi asiga laftirkiisana ma arag buu yidhi nin asiga la mida isaga xataa ma arag buu yidhi nin asiga la mida oo u dhigma aniguna ma arag culammada casrigiisa joogtana waxay isku waafaqsanaayeen asoo kale inaysan arag waa isku waafaqsanaayeen xagga cilmiga iyo aqoontiisa heerka ay gaarsiisineed shaykhulislaam raximahullah funuunta cilmiga fan walboo ka mid ah waxay dhihi jireen culammada casrigiisa joogtay fan walboo funuunta ka mid ah markuu ka hadli maago ama wax laga weydiiyo waxaad isleedahay ibnu taymiya fannigan fannigaan ahayn maba baran yani sida u yaqaano wakhtigiisao dhan fannigaana ka qaata baa isleedahay haddii fiqigu ka hadlayo waxaa isleedahay fiqi keliya wakhtigiisa ku bixiyey yani siduu ugu baacdheeriya hadduu caqiide ka hadlayo waxaa isleedahay fanni kaleba weligii ma arag fannigan unbaa wakhtigiisii qaata hadduu xadiid ka hadlo hadduu usuululfiqi ka hadlo funuunta cilmiga o dhan hadduu luqada carabiga ka hadlo ama uu sharxo alluqa alcarabiya naxwaha iyo sarfiga iyo qayrkoodiba xagga madaahibta madhab shaaficiya waalmaalikiya waalxanaabila waalxanafiya afarta madhabba aqoon zaa'ida ayuu u lahaa ilaa culammadu ay yidhaahdeen madhab walba asxaabtiisa masaa-isha ka ishkaal gasha ibnu taymiya weydii jireen waa isla madhabkoodii shaaficiyada mararka qaar waxaa laga yaabaa masaa'il madhabka ku saabsan inay ibnu taymiya ula noqdaan oo yidhaahdaan shaafici qowlka saxiixa masaladan uu ka qabo waama markaas uu sharaxaya waa madhabkii ay barteen wax kale maysan baran ayagu asigaana marjic uu ah kitaabada uu leeyahay shaykhulislaam waxaa la sheegay inay kor u dhaafayaan saddex boqol oo kitaab mualafaadkiisa inay kor u dhaafayaan ilaa saddex boqol oo kitaab sida uu sheegay ibn cabdilhaadi raximahullah oo ardadiisa ka mid ahaa saddex boqol oo kitaab waa aaday u badan tahay markaa kitaabadiisa iyo mualafaadkiisa si fiican aada u fiiriso waxay u badan yihiin mualafaad uu ku difaacayay sunnada bidcadan uu aada ugu radinay maxaa yeele waqtigiisa dagaal badan dagaal ba-an ayuu wuxuu kula jiray ahlulbidaca jahmiyada muctasilada ashaacirada iyo kayrkoodba iyo shiicada shiicada kitaabuu ka alifay oo u bixiyey minhaaj sunna minhaaj sunna annabawiya waa kitaab weyn dabcadaha qaar waa sagaal mujalad qaarna waa ka badan yihiin kitaab weyn wey minhaaj sunna annabawiya wuxuu ku radinayaa nin la yidhaahdo ibnulmudahar oo raafidiya shiiciya guud ahaanna shiicada dhan uu ku radinayaa iyo khuraafaadkooda iyo abaatiishooda wuxuu leeyahay kitaab kaloo la yidhaahdo dar-u tacaarudi alcaqli waannaql oo kitaab weyn ah oo uu ku radinayo qolooyinka caqligooda ka hormariya sharciga ilaahay subxaana wa tacaala ee yidhaahda caqliga iyo sharcigu hadday iska hor yimaadaan caqligaa la hormarinayaa kitaabkaas cadiimkaa wuu ku radiyey wuxuu kaluu leeyahay kitaab la yidhaahdo aljawaab asaxiix liman badala diina almasiix ciwaanka sidaa ka fahmaysaan nasaaradu ku radinayaa maxaa yeeley qodada diin almasiix badashay waa annasaara almasiix ibna maryam calayhi salaam wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo alistiqaata canaawiinta qaarna waxaa weeye alraddu cala albakri nin la yidhahdo albakri oo suufiya buu ku naqdinaya ale alraddu cala albakri waxaa ka mid a mu'alafaadkiisa aadka u qiimaha badan kitaab la yidhaahdo iqtidaa'u siraati almustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim kitaabkaasi wuxuu uga hadlayaa atashabuh bilkaafiriin inay xaaraam tahay iyo adraarta iyo dhibaatooyinka ay leedahay in gaalada la ysku shabaho dabcadaha qaar waa laba mujalad qaarna waa hal mujalad oo hal mujallado weyn sidaan sheegnay mualafaadkiisa marka aaday u badan yihiin intaan sheegnay iyo keyrkoodba oo aada u fara badan ayuu sheikhulislaam ibnu taymiya leeyahay sheikhulislaam raximahullah sida sunnada kowniga ay tahaba ninka caalimka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku mannaysto bilcilm waalfadl iyo nicmo walbo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku daahiriyo qof ka mid a addoommadiisa waxaa in bata dadka la dagaalamaya gaar ahaan dadka hadduu xaqa ugu yeerayo baadilkana uu naqdinayo ama uu radinayo acdaadiisaa badata dadka ka hor imaanayaa bata kuwa ku been abuuranaya ayaa bata markii laga sheekaynayo taariikhda sheikhulislaam waa caalim dhibaatooyin kala duwan soo maray waxaa la xiray marar badan oo kala duwan wakhtiyo kala duwan iyo xabsiyo kala duwan oo muddadoodu kala duwan tahay maruu wakhti dheer ku xirnaado iyo maruu wakhti gaaban xirnaado intaba in badanna waxaa loo xiray masaa'il caqiide ah oo uu bayaaniyo u ka hadlo oo ahlulbidaca markaa ay u kaashadaan dowladdii iyo maamulkii markaa jira si loo dhibaateeyo loo xiro markuu alifay alcaqiidat alwaasitiya buuqaa lagu kiciyey dadkii ahlubidac ahaa qaar ka mida waxay yidhaahdeen kitaabkan kitaab waxa way qaladaad badan ku jiraan oo caqiide xun buu dadka ugu yeerayaa ninkan waa in dadka laga qabto waa loo yeeray sheikhulislaam raximahullah raggii haystay ee qudaada iyo fuqahada ahaana waa loo yeeray oo ka soo horjeeday waxaa leey kitaabka maxaa ku haysataan sheikhulislaam wuxuu yidhi raximahullah kitaabkan haddii qalad ku jiro qaladka ha laga soo saara wey hal masalo oo aan kitaabka iyo sunnada ku khilaafay iyo manhaju salaf haddii uu ku jiro waan ka noqonayaabu waa ka toobadkeenayaa ee ha laga soo saaro kitaabkii bay rogrogeen waxba waa ka waayey nimankii wax ku sheegaay wuxuu yidhi waqti qaata soo raadiya maalinkaad mas'alo qalada ku aragtaan soo sheega markay waxba ku waayeen nimankii lagu dacweeyey marka ee meesha maamulka ka ahaa waxay qireen kitaabka inuu waxba qabin maadaama nimankii haystay ay waxba ku sheegi waayeen waxba ay ku cadday waayeen waa la fasaxay wuxuu alifay alxamawiya haddana waa la qabsaday mar labaad waxaa la yidhi xamawiyada kitaab saxa ma ahan asigana caqaa'id aan sax ahayn baa ku jira salafkii buu ku been abuurtay waxyaabaaan jirin buu salafka u nisbeeyey dacwaa lagu furay asigana wuxuu yidhi ha laga soo saaro wuxuu ku jiray akhtaa wax xujaana waa u waayeen oy kitaab ku qabsadaan calaa kullin marar badan oo kala duwan ayaa la xiray shaykhulislaam raximahullah marka waa nin ilaahay dartii loo dhibay dhibkiina ku sabray dulqaatay qofkana markuu allah subxaana wa tacaala uu ka dhigayo imaam fi ddiin laba arrin baa lagu xiraa sooma alimaama fi ddiin alsabru waalyaqiin yaqiintu waa cilmigii oo uu ku celinayay shubuhaadkii sabarkana waa sabarkii uga sabraya shahawaadkii dhibaatooyinkana uga dulqaadanayo marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u doortay alimaama fi ddiin dhibaato badan oo la gaarsiiyey kadib waxaana lagu sifeeyaa shaykhulislaam aqoontiisa ka sokow inuu ahaa nin aada geesi u ah nin aada geesi u ah inuu ahaa zamankiisana arrintaasi waxyaabaha lagula yaabay ayaa ayay ka mid ahayd geesinimada iyo shajaacada ninkan badan ma ahayn mawaaqif fara badanna wuu lahaa oo tusinaysa shajaacadiisa iyo geesinimadiisa waqtigii tataarka tataarka haddee taariikhdooda waa dheerta waa niman islaam muslimiinta baabi'iyey oo kitaabadii cilmiga inta webiga dajlo ku shubay kadibna ku taagsanayo webi uu ku tilaabaya gaalay ahayn kusoo duushay muslimiintii ibnu kaiir wuxuu leeyahay fi taariikhi اlislaam lama arag buu yidhi dhibaatada dadka muslimiinta soo gaarta wakhtigaas weligeed lama arag wakhtigaas shaykhulislaam wuxuu ka mid ahaa dadkii horkacaya dadkii muslimiinta ahaa ee tataarka ka kaxaynaya ama ka qaadaya dhulka muslimiinta oo la dagaalamaya oo boorinaya waxaa kaloo waxyaabaha shajaacadiisa iyo sabarkiisa tusinaya ka mid ah mar baa waxaa la lagu tashaday oo maamulkii jira ay ku tashadeen waa qolooyin ugu talagala sheikha inay dhibaateeyaan in laga kaxeeyo dimashq maadaama dimashq uu caanka yahay dadkuna ay yaqaanaan ummaddana laga yaabo kacdoon iyo culays inuu ka yimaad waxaa la yidhaha hala qaado masar ha la geeyo meel aan laga aqoonin ninkaan ha laga tuuro isagoo maxbuusa in la kaxeeyo markii la kaxaynayay ayaa aada waxaa uga murugooday ardadiisa waxayna u baqeen sheikha in dhibaato la gaarsiiyo oo la dilo maadaama la leey waa la kaxaynayaa hadda aamin lagama ahan inay dilaan markuu ka arkay saaxiibadii inay arrintii ka walwalayaan iyo ardadiisa ayuu yidhi waxba arrintaasi ha ka walwalina saddex uun arrin midkood ayay acdaadeedu samayn karaan buu yidhi saddexdana khayra iigu jira hadday ii dilaan shahaadaan rajaynayaa buu yidhi maxaa yeele anoo xaqa u nusraynaya baadilka iyo xumaantana radina ayaa laygu dilay waxaan rajaynayaa ilahay inuu shahaado igu siiyo dilkayga haddii lay dilo dilkaygu shahaado waaye haddii lay musaafiriyo oo meeshii aan ku noolaa inta la iga kaxeeyo meel kale la ii kaxeeyana dalxiisay ii tahay buu yidhi dhulkaan soo kala baranaya waa dalxiis haddii lay xiro khalway ii tahayoo cibaadada ilaahay baa u go-ayaaba jeelka laftirkiisu fursad waayo aan ku cibaadaysta buu leeyahay xabsigaasi waxay noqonaysaa meelaan cibaadada ilaahay ugu go-o acdaadayda marka maxay ugu samayn karaan saddexdaas wax ka badan miyay samaynayaan ka leexda waxay rabaan ha sameeyaan saddexdaas wax ka baxsan ma ma samayn karaan waxa ugu fog waa maxay ay sameeyaan waa inay dilaan dilkan wuxuu yidhi shahaadaan ku rajaynaya meelaha la isii marmarinayo haddii la musaafi haddii lay safriyana dalxiis waa dhulkaan kala baranaya haddii lay xirana khalway ii taha marka wuxuu yidhi cadowgayga waxay ugu samaynayaan ma jiraan marka xagga shajaacada alimaamu dahabi ibnu kaiir iyo culummada u tarjumayso o dhan aaday ugu sheegaan inuu ahaa nin geesi ah oo aan baqin ilaahayna tala saarta subxaana wa tacaala xabsiga markii lagu xiray muddo badanuu xirnaa xabsiga ugu dambeeyey ama waqtiga ugu dambeeye la xiray xabsiguu ku dhintay sheikhu lislaam ibn taymiya raximala asagoo maxbuusou dhintay waxaa cajiiba inta uu xabsiga ku jiray kitaabuu soo qoray mu'alafaadkiisa qaar wuxuu qoray asoo xiran kitaabana aan haysan ayuu xabsiga ku dhex qoray wuxuu wax ku qoray dhuxul iyo lafo oo si hoose loogu keenayo dhuxushii lafahaasuu ku qorayaa wixii uu ka hadlayo masaa'ila si hoosaa loo soo qaadaya ardadiisaa loo keenaya ayagaa warqada ku qoraya kadibna waa la faafi jira kitaabadii uu xabsiga kusoo qoro markii dambe waxay ogaadeen in ninkan xabsiga isagoo ku jiro haddana dacwadiisa wato oo dacwadiisaba aysan kala go-aynin oo magaaladii carriga dhan yaacayaan mu'alafaadkiisa waana maxbuus oo jaalay ku ogyihiin kadib waxaa la yidhi lafahana ha la aruuriyo dhuxulladana ha laga aruuriyo suusan u helin wuxuu wax ku qoro wixii o dhan baa laga aruuriyey markuu waxuu wax ku qoro waayey wuxuu iskaga jeestay jaaninkii cibaadada waxaa la sheegay intuu xirnaa qur-aanka inuu khatimay uu dhammeeyey in ka badan siddeetan jeer siddeetan jeer ayuu qur-aanka dhammeeyey markii kow iyo siddeetanaad miya mase marka laba iyo siddeetanaad ada labada mid weeye asoo marinaya suurat lqamar habeenkii uu suurat lqamar dhammeeyey subaxdeedii waa geeriyooday sheikhulislaam ibn taymiya raximahullah muddo bilana wuu ku xanuunsanaa xabsiga laakiin xanuunkiisa waxaa la yidhi in badan lama ogaan macnaa wuu qarsanaya wax caruura kama tegin shaykhulislaam ma guursan raximah ullah wax caruurana kama tegin dabcan hadduusan guursan hadda caruurama ka tegayo muxuu u guursan waaye culammada u tarjumaynaysa qaara ka hadlay laakiin culamadu waxay yidhaahdeen inuu guursan waayo shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah ammaan ma aha laakiin in loo cudurdaaro u baahan yahay asaa cudurdaar u baahan ee ma aha inuu ku ammaan lagu ammaanayo maxaa yeelay guurku waa min waa min sunnati alambiyaa waalmursaliin rusushii sunnadoodii waay sababta u guursan waayo waa maxay culamada qaar waana cudurdaarka ugu dhow waxay yidhaahdeen shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah nin dacwadii ku mashquulay culaysyo badan ka soo maray ta'liifaadkii dacwada iyo dagaalkii ahlubidca uu kula jiray waxyaabahaasu ku mashquulay mashquulaa loogu cudurdaaray mashquulaa loogu cudurdaaray calaa kullin ma guursan waxaana inta badan ka warqabi jiray oo noloshiisa aan wax sii jirin nin la dhashay asiga nin la dhashaa shaykhulislaam ka warqabay yacni masruufkii iyo noloshiisa ninkaasa inta badan ka warqabi jira la dhashay shaykhulislaam raximahullah dhan kale markii laga fiiriyo wuxuu ahaa nin sabar badanoo cafin badan oo dadkana saamaxa saamaxaad badan uu ahaa waxaa la sheegay tarjamadiisa lagu sheegay nin asiga aada maaragtay ugu kacsanaa oo dadkii la dagaalami jiray ahaa oo dadkii cadowga ku ahaa kuwii ugu darnaa ka mid ahaa ayaa geeriyooday ardadiisii nin ka mida u yimid shaykhulislaam ibnu taymiya weliba ibnulqayim waaye sida meelaha qaar lagu sheegay asigoo ugu bishaaraynaya ninkii cadowgiisa ahaa inuu dhintay dabcan wuxuu is yidhi shiikhu waa ku bishaaraysan doonaa maadaama ninkan dhibi jiray ilaahay dilay ee uu dhintay markaasuu yidhi shiikhu waxaad ku bishaaraysataa ninkii hebel ahaa inuu dhintay waa xanaaqay shaykhulislaam taymiya ma waxaad iigu bishaaraynaysaa buu yidhi qof muslima geeridiisa qof muslima geeridiisa miyaad iigu bishaaraynaysaa wuu ku can waa canaantay kadibna wuu baxay gurigii buu tegay ninkii dhintay carruurtiisii reerkiisii buu u tegay oo usoo tacsiyeeyey wuxuuna ku yidhi wax alla waxaad u baahataan booskii aabbihiin baan idiin taaganahay diyaaraan idiin ah waxaa u baahatiin inaan idinla qabto hadda waa ninkii cadowga u ahaa ee ku kacsanaa ee la dagaalami jiray laakiin adduun iskumaysan hayn waxay ku dagaalamayeen ama laisku hayay diin ma ahayn masaail yani adduun ma ahayn masaa'il diiniya ahayd qofkuna hadduu xataa mubtadic yahay waa qof muslima muslimkuna mar walba xaquu kugu leeyahay inaa marka geeridiisa tidhaahdo waa ku farxayaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah arrintaasi aad u dhibsaday in loogu soo bishaareeyo waxaa laga yaabaa dad badan haddii la yidhaha ninkii hebel ahaa ee aada dagaashaneedeen waa dhintay inuu dhihi laha alxamdu lilaah kaas inuu dhinto waa fiicnaa lahay dadka xusaadaaba ha u badnaadaan ninbaa waxaa la sheegay inuu sujuudda ku ducaysan jiray oo dhihi jiray ilaahay imaamu shaafici dil geerida shaafici sujuuddu ku habaaraya imaamu shaafici inuu dhinto wuxuu ka qaba male wax ka dhexeeya ma jiraan laakiin waa xasad waa xasad shaykhulislaam ibnu taymiya raximah allah noocaas ma ahayn nin raxmad badan saamaxaad badan u ahaa shaykhulislaam raximahullah wuxuu ka tegay culummo waaweyn uu soo saaray oo a'imo ah oo qaarkood marka hore caqiidadoodu ay liidatay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo hanuuniyey asiga sababtiisa ibnulqayimaa ka mid ah alimaam ibnulqayim raximahullah markiisii hore wuxuu ahaa suufi buu ahaa laakiin bisababi shaykh alislaam ayaa ilaahay ku soo hanuuniyey caqiidadii buu ka bartay manhaji salaf ayuu ka bartay cilmi fara badan buu ka ximbaar aadna wuu u jeclaa shaykhulislaam walidaalika ibnulqayim sidau u jecel yahay ibnu taymiya kitaabadiisaa ka arkaysaa ma u baahnid in lagu si kale lagugu sharaxo ama tarjam ahaan keliya lagugu sheego kutubta ibnulqayim haddaad akhriso meelo fara badan uu ka soo gelinayaa qaala shaykhuna qaala shaykhuna aad wa samictu shaykhana kitaabaa laga alifay samaacaat ibn alqayim min shaykhihi ibni taymiya kitaab mujalad ah ayaa laga alifay oo laga soo aruuriyey masaa-ishii ibnulqayim uu yidhi shiikhaygan ka maqle waa kitaab mujalado weyn oo keliya lagu jamciyey hadalladii uu yidhi waxaan ka maqlay shiikhayga ibnu taymiya marka waxaa la yihahda ibnulqayim aad buu wuxuu ugu ta'aursanaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah saameyn badan uu ku lahaa xaquuna hadda u leeyahay waa shiikhii ilaahay sabab uga dhigay hidaayadiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala cilmi fara badan uu ku baray bisababi culammada qaar baa waxay yidhaahdaan ibnulqayim raximahullah waxay yidhaahdaan waa nusqo ka mida ibnu taymiya yacni cilmiga ibnu taymiya ayuu sahlay oo fududeeyey uu sharxay buu yidhahda taa macnaheedu maa inuu taqliido oo masalo walba uu ku raaco masaa-isha qaar waa ku khilaafaa laakiin aaduu ugu ta'auray aqoontii iyo cilmigii faraha badnaa ee uu shiikhiisa ximbaarsanaa in badanna waa uu ka faa'iidaystay waxaa ardadiisa ka mida baarisiinta ah ee aada mashhuurka u ah alimaam ibnu kathiir abulfidaa ismaaciil ibnu cumar ibnu kathiir saaxibu tafsiir ibnu kathiir waa macruuf waa imaam mufasir ah ardadii shaykhulislaamku ka mid ahaa waxaa ardadiisa ka mid ahaa addahabi muariku lislaam alimaam dahabi raximah اllah wuxuu ka mid yahay talaamiida shaykhulislaam ibnu taymiya raximah اllah waxaa ardadiisa ka mid ahaa alimaam almizi almizi raximah اllah waa muxadid waana ibnu kathiir raximah اllah shiikhiisii ibnu kaiir almizi raximah llah ibnu kathiir shiikh buu u ahaa labadoodana waxay arday u ahaayeen shaykhulislaam ibnu taymiya ibnu kathiir xaaskiisa waxaa dhalay almizi raximah llah gabadhii mizi ayuu qabay ibnu kathiir oo la yidhaahda zaynaba bintulmizi waa xaaskii ibnu kathiir raximah ullah labadu ardada shaykhulislaam bay ahaay waxaa ardadiisa ka mid ah imaam la yidhaahdo ibnu muflix ibnu muflix kitaabo fara badan uu leeyahay oo ka mid yahay kitaab la yidhaahdo alaadaab asharciya waxaa ka mid a kitaab la yidhaha alfuruuc fi madhab ana fi lmadhab alxambali fii madhab alxanaabila kitaabo fara badan uu leeyahay shaykhulislaamna ninkaa waa ammaanay wuxuu yidhi adigu ibnu muflix ma tihide bal anta muflix buu yidhi muflix ba macnaa mid muflixa baa tahay oo liibaanay culummadu waaweyn uu ka mid yahay ee ka faa'iidaysta shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah waxaa ka mid ah alimaam ibnu cabdilhaadi ibnu cabdilhaadi waa muxadid wuxuuna ahaa nin dhallinyaro ah dhallinyaronimona ku dhintay dhowr iyo soddon sano uu jiray markuu dhimanayo waana imaam muxadid ah min ashhari kutubihi waxaa ka mid a kitaab la yidhaahdo asaarim lmunki fi raddi cala subki nin la yidhahdo taqyudiin subki oo shaykhulislaam radiyey ayuu asigana sii radiyey raddigiisiibu wuxuu u bixiyey marka asaarim lmunki fi raddi cala subki kitaab aada u faa'iido badan wey waa kitaab xadiidiyana ah wuxuuna kitaabka uga hadlayaa subkii baa wuxuu marka hore shaykhulislaam ku radiyey hadal uu yidhi shaykhulislaam iyo fadwo uu lahaa oo ku saabsanayd inaan loo safri karin liziyaarati alqubuur oo qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qubuurta kaleba in loo safro ziyaaradooda inaysan mashruuc ahayn laakiin qofka inuu qubuurta ziyaarto waa mashruuc waana farqiga udhexeeya sooma in loo safro iyo in la ziyaarto waa kala labo waxa sheikhulislaam ibn taymiya uu diiday waa- waa safarka subkii marka nin wuxuu ahaa min almutasawifa ka mid ah masaladii buu sheikhulislaam ku radiyey axaadiid fara badan oo mowduucaadana waa soo daliishadeen iyo axaadiid daciifo ah oo asal aan lahayn in badan oo ka mid ah oo u daliishanaya masaladii waxaa marka axa- een kitaabka uu ka alifay sheikhulislaam uu ku radinayay ayaa waxaa radiyay min cabdilhaadi wuxuuna caddeeyey xadiid walbo axaadiidaas ka mid ah cilooyinka uu leeyahay asheekh muqbi raximah ullah wuxuu dhihi jiray qofkii raba inuu wax radiyo raddi cilmiya marka hore ha akhriya kitaabka asaari malmuumkii fi raddi cala subki dariiqada uu marayna ha maro maxaa yeelay raddigiisu waa raddi cilmiya oo qofka ardayga ah ama qofka daalibu cilmiga uu ka faa'iidaya fawaa'id fara badan oo xadiidiya iyo mid caqadiya inta markuu kitaabka akhriyo wuxuu ka mid ahaa ardaydii sheikhulislaam ibn taymiya raximahullah marka sheikhulislaam ibn taymiya wuxuu soo saaray culimo fara badan wuxuuna alifay mu'alafaad fara badan dacwadiisana ilaahay waa u gargaaray subxaana wa tacaala fii xayaatihi wa bacda mowtih iyo markuu dhinto kadib baatil badan iyo munkaraad fara badanna ilaahay wuxuu ku zuuliyey asiga sababtiisa waqtigiisa qolo yidhaahdo annagu karaamadan leenahay oo baabkeenna lama galo ayaa waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan karaamaadkeena soo bandhigno waxay u humbaalaynayaan marka qolooyinkii maamulka haystay rabaan inay madaxa ka qabsadaan oo ay dhahaan iska keen ilaaliya marka waxay dhahaan karaamaadaan muujinaynaa dab weynay shideen markaase waxay yidhahdeen dabkaasaan gelaynaa mana na gubaayo dabka dhexdaan ka gelaynaa mana na gubaayo dabkaas meesha waxaa lasoo xaadiriyay oo iskugu yimid culummadii iyo qudaadii iyo madaxdiiba si bal noo fiiriyo nimankan waxa ay sameynayaan sheikhulislaamna dadkii loo yeero soo xaadiru ku jiray markay dhahen meeshaan dhex gelaynaa dabkaasina na taba- na taaban maayo taasina waxay tusinaysaa inaan owliye ilaahay nahay oo baabkeenna aan la geli karin ayuu wuxuu ku yidhi waad fiican tihiin waxaan idiin ballanqaadayaa buu yidhi dabka haddaad gashaan inaan anuguna gelaayo waa isla gelaynaa buu yidhi dabka laakiin bishard waa inaad soo qubaysataan buu soo qubaysta nin walbana ha ku soo qubaysta buu yidhi geedkan la yidhahdo gobka ha ku soo qubaysto jirkiisa ha mariyo gobku ma ogtahay mootada xataa waa lagu dhaqaa macnaha jirkuu nadiif ka dhigaya wixii saaran oo dhan uu ridayaa haddaad soo qubaysataan oo aada gashaan aniguna waan gelayaaba way diideen inay soo qubaystaan ilaa waxbay soo marsadeen waxyaabo la marmarsado waxaa jira qofka hadduu dabka gala xataa aan jirkiisa gaarin dabka- dabka jirkiisa gaari maayo waxbay marka soo marmarsadeen ay rabaan dadka inay ku qaldaan way diideen inay soo qubaystaan meeshii waxaa lagu ogaada marka waxa ay sheegayeen inaysan sax ahayn way ku fashilmeen waana lagu soo kala tegay sheikhulislaam waa la weydiiye waxaa la yidhi hadday galaan ma geli lahayd markaasuu yidhi waa geli lahaa waa iga go-oneyd buu yidhi inaan galo maxaa yeele wuxuu yidhi waxaa yaqiin anigu aaminsanaa allah inuusa ayagan inta badbaadiya aniga igu gubayn buu yidhi anoo xaqii u nusraynaya diinkiina difaacaya ilaahay igu gubi maayo marka waa yaqiinsanaa buu yidhi haddii ay qubaystaan waxaan ogaa buu yidhi inay xeelad isticmaalayaan laakiin hadday qubaystaan ay galaan annagana waan geli lahaa buu yidhi fadaa'ixdooda ilaahay wuxuu ku soo muujiyey asiga sababtiisa waxyaabaha la yaab kale oo sheikhulislaam laga sheegay waxaa ka mid ah raggii wakhtigiisii joogay waxaa ku jira nin aada u necbaa sheikhulislaam oo la yidhaahdo ibnu makhluuf ibnu makhluuf waa nin qaadiya dowladda xaggeeda buu qadaaga ka hayay tiro dhowr jeer ah ayuu wuxuu fatwooday in la dilo shaykhulislaam ibnu taymiya laakiin waa laga yeeli diiday qoladii maamulku way ka yeeli waayeen hadda ajashiisaan dhammaan lagama aqbalin muddo kadib maamulladu way isbedelaane isbeddelaa dhacay ibnu makhluuf waxay isku dhaceen ninkii markaa xukunka hayay ee dambe ninkii xaakimka ahaa wuxuu go'aansaday inuu dilo ibnu makhluuf iyo wixii la noocaba garabna uu ka dhigto shaykhulislaam ibnu taymiya maadaama dagaal ka dhexeeya u ogyahay inay cadaabo u dhexayso shaykhulislaam buu u yimid oo wuxuu ku yidhi dacwada adaa maaragtay laguma kaninayaa cadowgaagana waa la baabi'inayaa waxaana rabaa buu yidhi ninkii ku dhibay ee ibnu makhluuf ahaa ee dhiiggaaga banneeyey intaasoo jeer waxaan rabaa inaad fadwooto inuu dhiiggiisu xalaal yahay qoortaan ka goynaya waan dilayaaba mowqifkaas u fiirso nin cadow kuu ahaa shalay dhiiggaaga banneeyey intaasoo jeer ka shaqeeyay in lagu dilo ee maanta aada fursad ku heshay ee lagu leeyahay keliya fadwo waa la dilayaa ninkii dadka qaar waxaa waaye hoosay ka xariiqi lahaayeen madaxa ha laga jaray dhihi lahay ayagoo ka aarsanaya laakiin shaykhulislaam waa diiday bal wuxuu guda galay inuu waaniyey ninkii xaakimka ahaa oo yidhaha ilaahay ka baqo dhiiggooda kuuma bannaana nimankaasi niman qudaada wayo nafciya ummadda u hayaan dhiiggoodana kuuma bannaanay faraha ka qaad buu yidha ninkii wuu la yaabay nimankii shalay sidaa u galayay inuu maanta yidhahdo lama dili karo lamana taabo karo dhiiggooduna waa xaaraam oo xaakimka u canaanto arrintaas soo jeediy waxay daliil u tahay sida shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah ay daacad uga tahay iyo ikhlaas uga ahay diinku iyo dacwadu dadku ugu yeerayo ma ahay nin intiqaam iyo aargudasho iyo iyo xuduudu nafsi iyo dana khaasa ay ku jireen arrinta waa diiday ibnu makhluufay gaarta marka waxaa la yidhi ibnu taymiya waa ka hor yimid in laydin laayo wuxuu yidhi weligay ibnu taymiya oo kale ma aragdo ninkii aa dhahaya waxaan isku daynay buu yidhi intaasoo jeer inaan dilno maalinkuu awood u helay inuuna dilona waa diiday buu yidhi in nala dilo maalinkuu fursad u helay oo ilaahay makaniyey inuu naga aarguto waa diida buu yidhi inuu naga aarguto weligii ninka cadaalad badan oo ka wanaagsan ibnu taymiya ma arag waa ninka sidaa dhahaya waa ninkii shalay cadowga ku ahaa wey marka shaykhulislaam ibnu taymiya fadligiisa waxaa isku waafaqsanaa kuwa cadowga u ah iyo kuwa asxaabta la ah labadaba kuwa xataa ka soo horjeeday sidaanoo kale ugu dhawaaqaya inay u sheegayeen aqoontiisa iyo fadligiisa iyo cilmigiisa iyo tadayunkiisa in wuxuu diinaya ka yihiin inuu yahay waxay culammadu sheegeen imaamka la yidhaha ibnu daqiiq alciid ibnu daqiiq alciid wuxuu sharax ku leeyahay cumdat alaxkaam laba mujalada waa nin faqiiha usuulina usuulkii fiqigaba aada u yaqiinay buu ahaa markiisii hore maalikiyabu maaliki buu ahaa markii dambena shaafici buu noqday xagga madhabka wakhtigii shaykhulislaamna wuu noolaa isku wakhti bay ahaayeen laakiin imaamkaas waxaa lagu sheegay inuu ahaa nin aada iyo aada u afgaaban afgaabnidu waa la yaqaan soo maa yacni nin hadla badan ma ahayn waa ninkii laga sheegay weligay kelimad kuma hadal ilaa intaanan ku hadlin ayaan kasii fakiraa buu yidhi haddaad hadalkan ku hadasho maalinta qiyaamo haddii ilaahay kugu qabsado maxaad uga jawaabaysaa waa xisaab daqiiqa waay intuusan hadalka ku hadlin ayuu jawaab usii raadinayaa hadalkaasi hadduu cinda allaahi jawaab saxiixa u heli karo waa hadlayaa haddii kale waa ka afhaysanay naafgaaban u ahaa marka waxaa la yidhi waxaa kulmay asiga iyo shaykhulislaam ibnu taymiya kulan bay iskugu yimaadeen kadibna daqiiq alciida la weydiiyo waxaa la yidhi shaykhulislaam waa adigii la kulmay ibnu taymiya ka waran wuxuu yidhi maa kuntu adunnu ana allaha yakhluqu mila ibni taymiya uma malaynayn buu yidhi ilaahay ibnu taymiya oo kale inuu abuuraayo ibnu taymiya oo kale inuu ilaahay abuurayo maanan malaynayn buu yidhi ra'aytu rajulan kaana alculuuma bayna yadayh waxaan arkay buu yidhi nin aada moodo cilmigii inuu hor yaallo oo wuxuu doono ka soo qaadanayo cilmiga dhan in lasoo hordhigaad u moodaa buu yidhi ee wuxuu rabo uu ka dooranayo yani aad buu ula yaabay aqoontiisa shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah xagga fahamsiinta dacwada iyo rifqiga dadka juhaasha ee caamada in loo dhibriyo jaanibkaasna aaduu ugu horreeyey inkastuu dahabi sheegay raximah ullah inuu inuu kululaa shaykhulislaam waa dabeecad kululaa buu yidhi nin jilcan ma ahayn xagga dabeecadda dabeecaddooda qofku wuxuu ilahay u dhaliya way wuxuu yidhi dabeecaddiisu way kululeyd xiddow lahaa xiddadaasi dabeecad kuleelka waa middii u sababtay asiga iyo abu xayaan inay kala boodaan abu xayaan alandalusi wuxuu ka mid ahaa min culamaai naxw culimmada naxwadu ka mid ahaa wuxuuna ka mid ahaa mashaayiikhdii ibn hishaam ibn hishaam saaxibu qadri nada mashaayikhdiisuu ka mid ahaa abu xayaan abu xayaan berigiisa hore shaykhulislaam waa jeclaa markii hore abyaaduu ku ammaanay ayaa jirta uu shaykhulislaam ku ammaanayo asoo jecel ammaana ayuu waagii dambe la kulmay markay wada kulmeen ayay waxay ku doodeen oo ay ku niqaasheen mas'alo naxwo ah masaladii naxwada markii laga wada hadlay abu xayaan dhowr jeer wuxuu ku celceliyey qaala siibaweyhi takallama siibaweyhi fi hadihi اlmas'ala fi kitaabihi alkitaab siibaweyhi siibaweyhi buu soo celcelshay shaykhu lislaam wuxuu yidhi adigoo adiga siibaweyhi ku haya siibaweyhi nebigii naxwaha miyaa buu yidhi siibaweyhi kitaabkiisa waxaa ku taalla buu yidhi in ka badan siddeetan mas'alo oo siibaweyhi ku qaldamay laa taclamuhu anta walaa siibaweyhi buu adiguna ma taqaanin siiweyne ma yaqaano hadal kulub waayo waa xanaaqay marka abu xayaan berigaasu haddana wuxuu bilaabay inuu tiriyo abyaad uu ku caynayo shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah macnaha waxay tusaale u tahay shiikhu xidadii lagu sheegay ibnu taymiya nin xooga kulubuu ahaa laakiin maca dalika markii caamada iyo dadka dacwada loogu yeeraya laga hadla nin u jircan uu ahaa fahamsiintana ku fiican waxay sheegeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la yidhi waxaa usoo yacni gurigiisa ugu yimid nin aaminsan inuusan al carshii ka sarraynin ashcari waay laakiin dan buu ka lahaa sheikhulislaam gurigiisuu ku jiray ninkaana bannaankuu fadhiistay wuu sugayey wuu ku soo daahay marka gacmuu kor u taagay ninkii asigoo le ilaahayuu soo saar ibnu taymiya ilaahu ii soo saar xaaju ka lahaa shaykhulislaam wuxuu arkay ninkii oo gacmaha kor u taagayo ilaahay baryaya waa usoo gaatamay labada gacmood oo ka qabtay markaasuu yihi gacmahan xaggee kor maxaa ugu taagtay yaa kor kaa jira buy ila wuxuu ogyahay ninkan inuu diiday inuu ilahay carshigiisa ka sarreeyo ee uu leey alla meel walbuu joogaa wuxuu yidhi waa adiga gacmaha kor u taagaye yaa kor kaa jira ninkii waa naxay markaasuu yidhi astakfirullah markaasuu yidhi maya waxba astaqfirullah dheh fidradaaduna waa saxsan tahay caqiidadaaduna waa faasid wey fidradaabaa saliima ah fidrada ilaahay kugu beeray waxay sheegaysaa inuu ilaahay sarreeyo subxaana wa tacaala laakiin ictiqaad faasid aha ku gale halkiiba wuxuu uga galay inuu u sharaxo fidradiisa saliimka inay sharciga waafaqsan tahay waxa uu gacmaha kor u taagaana ay tahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala carshiga ka sarreeyo laakiin waxa isdiidan waa maxay ictiqaadkii faasidka ahaa ee loo sheegay iyo waxaa iska hor imaanaya fidradii saliimka ahayd ee caafimaadka qabtay ee sharciga waafaqsanayd maxaa yeele qofka inuu ilaahay sarreeyo wax qofka ku beeran waayo qof walba waa ku beerantaah waad aragteen ilmaha yaryarka ah ee saddexda sano jira haddaad tiraa ilaahay aawey hoos gacan u taagi maayo midigii bidixan gacanta u taagi maayo farta kor u taagaya ilaahay aawey haddaad tira far hor taagaya kitaab sooma dhigan caqiidana looguma sharaxin waa wax ilaahay ku beeray oo qofka ku abuura marka waa fidradii saliimka ahayd ee caafimaadka qabta qofka markuu weynaado unbaa haddii uu fas- caqiido xun uu aamino ictiqaadka xun sidaasuu ku yimaadaa waa wax loo dhigay macnaha waa wax dad u sheegeen oo fidradii saliimka ahayd ka fasahaadinaya calaa kullin sheikh lislaam ibnu taymiya nin cajaa'iba buu ahaa raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica waxay sheegeen culummadu markuu dhintay maamulkii markaa jiray inay ka baqeen in lagu kaco markaase waxay soo daayeen culummadii la xirnayd sida ibnuqayim oo kale ibnuqayim waa la xirnaa markaa xabsigay ka soo daayeen waxaa la sheegay ou sheegay ibnu kaiir raximah llah fi lbidaaya wاnihaaya janaasadii shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah in meel la kala istaaga la waayay oo reer dimashq oo dhan isku soo baxeen oo in la aaso muddo dheer ay qaadatay zixaamkii iyo ciriirigii faraha badnaa darteed dad lagu qiyaasay lixdan kun oo qof ka badana ka soo qayb gashay oo janaasadiisa timid oo tashiiciisa ka qayb gashay subaxuu dhintay casir ka hor waa la aasi waayey intaasi waxaa waaye ciriirigii iyo zaxmadii iyo dadkii faraha badnaa oo caamo iyo culummaba lahaa oo waxa waye ka soo qayb galaya darteed nin aada loo jecel yahu ahaa waxaanu u rajaynaynaa khayr badan markuu dhintay kadib sheikhulislaam ibn taymiya raximah llah dacwadiisa ilahi waa u nusreeyay ilaa yowmina haadaa kitaabadiisaan ka faa'iidaysanayna culummada caalim walba oo min culamaa'i sunna ka mid ah wuxuu ku naseexaynayaa kitaabadiisa in laga faa'iidaysto sheikhu lalbani raximah llah wuxuu yidhi haddaan shaykhii iraahdo ibnu taymiyaan ula jeedaa buu waxna kama soo dhigane kitaabadiisaan ka faa'iidaysta buy macnaa mays is soo gaarin sheikhu lalbani casrigan uu ahaa laakiin aaduu wuxuu u akhriyo uga faa'iidaystay kitaabadiisa saamayn badanuu marka ku lahaa ilaa uu gaaray inuu yidhaahdo haddaan shaykhii iraahdo oo shiikhaygii aan iraahdo ibnu taymiyaan ula jeedaa caalim walboo ka dambeeyeyna waa ka faa'iidaysta ahlulbidcuna aada u necab yihiin waxay ahlubidca ku nacayaan waa inaan la fahmo waa sunnadu u gargaaray iyo diinka u difaaci jira waay maxaa yeeley bidacdooda u radiyaa shaykhulislaam ayaguna raalli kama aha sidaa darteed lama maqashii karo lama maqashii karo shiicada markay culummada ka hadlayaan ninka koowaad ay caayaan ibnu taymiya waa maxaa yeele weli dhagahooda waxaa ka guuxaya kitaabka uu ka alifay minhaaju sunna oo culimmadoodii iyo caqiidadooda iyo abaatiishooda uu ku caddeeyey suufiyada lama maqashii karo ibnu taymiya maxaa yeeley ceebahoodu bannaanka soo dhigay iyo caqaa'idkii faasidka ay aaminsanaayeen ahlu sunnuhu aaday u jecel yihiin ahlu baatilkuna way necab yihiin inay ahlulbaatil necbaadaanna fadiilay u tahay naqsi kuma aha maxaa yeele waxay ku nacayaan waa la fahamsan yahay waa inuu caqaa'idkooda ka digi jiray wey calaa kulli xaal sheikhu lislaam ibn taymiya raximah llah kitaab aada u qiimo badan ayaa laga alifay tarjamadiisa waxayna yidhahdaan culummadu waa kitaabka ugu fiican ee laga qoro taariikhda iyo tarjamada sheikhulislaam waxaa la yidhahdaa alcuquud adduriya fii tarjamati shaykh lislaam ibni taymiya alcuquud adduriya waxaa iska leh kitaabkaasi waxaa iskale ibn cabdilhaadi oo ardaygii shaykhulislaam marka waa kitaab aada u fiican qofkii raba tarjamada shaykhulislaam oo waafiya oo dhammaystiran inuu helo kitaabkaasu u noqonaya alcuquud aduriya fii tarjamati shaykh lislaam ibni taymiya waana daabacan yahay hal mujalladoo weyn weeye intaasaan insha allahu uga kaaftoomaynaa oon kusoo koobaynaa darsigeenna caawa waa khulaasadii tarjamada shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah qofkii faahfaahinta raba kitaabkaasu ula noqonaya iyo kitaabada la midka ah ee laga alifay taariikhda iyo tarjamada shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin